taswiirta saddex iyo tobanaad maalin maalmaha ka mid a ninkii solos la odhan jiray waxaa ku sii socday magaalada dimashik isaga oo markaasi haystaa warqaadda ay kuwa madaxda soo qoraan inuu sulciyo oo uu dhibaateeyo dadka masiixiyiinta ah solos iyo saaxiibadiis marka ay ku sii socdeen waddadii dimashik waxaa cirka sare ka yimid iftiin aad u weyn sool markaasi waxa uu maqlay cod codkaasi oo lahaa sool solosow maxaad aniga ii ciqaabaysaa solos markaas ayuu yidhi rabbiyow adigu kuma ayaa tahay markaas ayaa waxa uu ku yidhi codkii waxaan ahay ciise kan markaasi aad cadaadinaysid ee waddada ku sii soco magaalada dimashik tag aniga ayaa kuu sheega waxaad suubin doontide oo iftiinkii kolkii uu tegay ee uu solosna dhul ka soo kacay solos waxba uu arki waayey oo indhihiisi waa ay furmi waayeen oo sool iyo saaxiibadiis waa ay maqlayeen markaasi codka laakiinse markii dambe waxaay arkeen in solos oo indhabeelay oo solos waxay usii kaxeeyeen ilaa iyo magaaladii dimashik saddex maalmood ayuu solos indhala'aa waxaan uu joogay magaalada dimashik waxna ma cuni karin waxna ma cabbi karin haddaba saaxiib maxaad u malaynaysaa maxaynu ka baran karaynaa cashirkan isaga ah solos waxa uu ka mid ahaa nimanka hogaamiyaasha diinta ee yuhuudda wuxuuna moodayey cadaadiska markaasi uu cadaadinayay dadka kiristanka ama dadka masiixiinta ah in ay tahay sida xaqa ee markaasi ilaah ugu dhowaan karo dad badan ayaa maanta waxa ay kiristanka ama masiixiinta ay cadaadiyaan laakiinse rur ahaantii dadkaasi iyaga uunbaa dhibaato u keenaya dushooda maalinta yoomalqiyaamaha ama maalinta ilaah haddaba waxaa jira saaxiibow dad fara badan oo diinta aad u yaqaana ama ah rag diimeed sida ninkii solos laakiin rur ahaantii waxay aad uga fog yihiin ilaah